war idinkaan idiin sheegayaa haddaynu nimanka heshiinno oo wax ina qanciya shirarkana way socon mudday socon haddiiba intaan anigu maamulkan madaxda u ahay aynu heshiinno war anigu hargeysa shaquu uma qabanayo war madaxweynaheedaanan rabin war wasiir baanan rabin war haddiiba ummadda tan waxay ku qanacdo oo istidhaaho danihiinna yaad ku helaysaan war anigu waajibkayga waxaan anigu rabaa hagala geel wax gunti la qariyo ka weyn war arrintan oo arrin lala dhuundhuuman kara maaha war markay xaqiiqo noqoto oo maamulkan iyo shacabkan iyo wixii taladooda ay nimankaa wadahadal la bilaabaan waddankan iyo aaggan ilaahayna gu beeray war nabad baan ka rab nabad baan ka rabnaa waroy geed dheer iyo mid gaabanba waa u fuulay waa isku mashquulinay nabad iyo wadahadal in la raadiyo ciddii haysa ee leh wadahadalka maxaa isaaq loola gelay oo loola geli waayo ma jeerteen war isaaq wuxuu oggolaaday iyagoo dantooda ka raacaya khaatumo oo maamulah inay wadahadal la galaan war nimankaas xaggaa beriga inaga xiga yaa ka haya war koonfur war maxaa la sameeyaa meeshii loo carari lahaa hadday qayladuba ka yeedhay war xamar miyay inoo hiilisay waxaan ka hadlayaa maamulka dowladda soomaalida